boqol tumiyo todoba qoys oo dad barakacyaalayo ku faa'iidaysaday mashruuca halka waare kaaseyti olan ka dhisay manatiyo deegaan duleedka magaalada cadaada wayna qoys walba laka wareejiyay dukumentiga itis munaasabada qoysasku manatalanka ka wareejiyay wayba goobro ku ahay madaweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor wasiire xildhibaano iyo hay-adii iyo hay-adooga ku shaqeeya dhismo manateedu wakiilka n r c oo hay-adda dhistay manateedunya sheegay in dhammaan dadka lanka tiragaliyo dejiyan manateedio qoys walbana uus helay dhul dhisan oo ka kooban qolol masquul iyo weliba jika waxaan rabaa inaan u mahad celiyo laga soo bilaabo madaxweynaha oo dhisaynka mashruucan iyo maxaa la yidhaahdaa qaab dhismeedkiisa ee qayb weyn ka ahaa oo soo bilaabay ee wasiirada ee wasaaradda waxbarashada wasaaradda biyaha wasaaradda caafimaadka howlaha guud qorsheynta iyo dowladda hoose uu hogaamiyo faarax diirya warsame waxaan inkaga mahad celinaynaa aksiskii aadna siiseen dowladda noo siiseen activitigan waxaa qabtay dowladda laakiin annagoo wakiil ka ah ee hay-adihii fulinayey iyo iyo dowladdii laftirkeeda yaan albaalbalba garaacaynay ee ilaa madaxweyne ilaa wasiir ilaa degmo qolo walbaa waxay u helaneed markaan albaabkooda soo garaacnay inay naga furaan nagana caawiyaan qaabka dadkaas loo caawinay aada iyo aad ayaan mudane madaxweyne kaaga mahad celinaynaa fakarkaagii hore ee ahaa dadkan in dibudejin loo sameeyo guryahan quruxda badan loo dhiso dhagax dhigaagii iyo maantay xarigjarkaagaba waa kaaga mahad celinaynaa
madaweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo haragjarka mashruuca xalka waara oo dadka barakacyaalka iyo deegaa maysdanlanka dhisaay kudawahi iyo waybowsog mahadnagay dhammaan dadkii mashruucan ku qayb qaaday maantay waxay noo tahay runtii nasiib wanaag inaan xarag jarnay xaafaddii aan dhagax dhignay muddo aan dheerayn oo la dhammaystiray muddo sanad ka yar in lagu dhammeeyey xaafadda intaa leeg lagu hirgeliyey waxaa weeyaan runtii dadaal la isu geeyey oo miro dhalay weeye waxaanan leenahay waxaanan runtii ku ammaanaynaa waana maalka inaan marka hore uga mahad celiyo hay-adihii ka qayb qaatay un s g r iyo n r c si gaar ah iyo maamulka degmada cadaado guddoomiyuhu uga horeeyo oo si habsame lagu hogaamiyey dadkii aan hoyga haysan qayb ka mid ah in maanta ay degan yihiin xaafad dhammaystiran adeegyadeedii leh biyihii leh korontadii leh hadda sida la sheegay loo diyaari loo diyaarinayo oo gebagebo marayo goobihii waxbarashada iyo masaajidkii waxaan leenahay waa waa qayb weyn oo runtii lagu guulaystay waxaan rajaynaynaa inta kale oo meelaha kale oo galmudug ku sugan deegaano kale iyo halkanba iyagana in lagu sii wadi doono mashruucan xalka waara oo minadhal noqday oo lagu guulaystay waxaan leenahay dadweynaha xaafaddan harwanaag xaafaddiinna aadka u qurxoon si wanaagsan jidadkii loo bixiyey wixii kale oo wax soo saar iyo horumarana ku darsada oo gudoomiyaha waxaan leeyahay guddoomiye beeraha iyo dhul ay beera ka fashaanna hala siiyo tabacooda iyo waxsaarkoodana ha galeene dhul ay beera ka fashaanna hala siiyada oo maaragtay